Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Xaaji ayaa xarigga ka jaray xarun cusub oo CT scan ah oo lagu kordhiyay Cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Titore Safartuun Shariif oo ah agaasimaha Cisbitaalka Banaadir ayaa xustay in qalabkan cusub uu wax weyn ku soo kordhinayo shaqada cisbitaalka oo bukaanno badan ay ka faa'iideysan doonaan. CT scan lagu soo kordhiyay Cisbitaalka Banaadir waxa uu qayb weyn ka yahay dadaallo ay wasaaradda ku dayactirayso kuna qalabaynayso ilaa sideed cisbitaal oo ah kuwa ku shaqeeya danta guud, ayuu yiri Titore Cali Xaaji oo ah Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Cisbitaalka Banaadir waxa uu ka mid yahay cisbitaalada dowliga ah ee bixiya adeegyada caafimaad oo lacag la'aan ah, taas oo bulshada ku nool gobolka Banaadir ka faa'iideysto adeegyada kala duwan ee caafimaad kuwaas oo aan lacag laga qaadin. Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xusuulduub ugu jirto sidii looga shaqeyn lahaa badqabka ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda ku nool gobolka Banaadir.